sabuuraddii afartan iyo afaraad ilaahow dhagahayaagaannu ku maqallay oo waxaa noo sheegay awowayaashayo shuqulkii aad samaysay wakhtigoodii oo ahaa waa hore quruumihii gacantaadaad ku eriday oo meeshoodii awowayaashayo baad ku beertay dadyowgii waad dhibtay oo dibaddaad ku kala firdhisay waayo iyagu dalka kuma ay hantiyin seeftooda oo cududdooduna ma ay badbaadin laakiinse midigtaada iyo cududdaada iyo nuurka wejigaaga ayaa badbaadshay iyaga maxaa yeelay raalli baa ka ahayd ilaahow waxaad tahay boqorkayga haddaba reer yacquub samata bixin u amar adiga daraaddaa ayaannu cadaawayaashayada hoos ugu riixaynaa oo magacaaga daraaddiis ayaan kula tumanaynaa kuwa nagu kaca waayo qaansadayda isku hallayn maayo oo seeftayduna ibadbaadin mayso laakiinse adigu cadaawayaashaadaad naga badbaadisay oo kuwana necebna waad ceebaysay maalinta oo dhan waxaannu ku faannaa ilaah oo annana weligayo waxaannu ku mahadnaqaynaa magacaaga seelah laakiinse haatan waadna xoortay oo sharaf darrana waad nagu soo dejisay oo weliba ciidamadayadana ma aad hor kacdid waxaad dib nooga celisaa cadowgayaga hortiisa oo kuwana necebuna wayna dhacaan waxaad naga dhigtay sidii ido la qalayo oo waxaad nagu kala firdhisay quruumaha dhexdooda dadkaaga qiimo la'aan baad ku iibisaa oo maalkaagana kuma aad kordhin qiimahoodii deriskayaga waxaad nooga dhigtaa caay oo kuwa hareerahayaga ku wareegsanna waxaad nooga dhigtaa quursasho iyo qosol quruumaha dhexdooda waxaad nooga dhigtaa halqabsi dadyowga dhexdoodana waxaad nooga dhigtaa kuwa madaxa laga lulo maalinta oo dhan sharafdarradaydu way ihor taal oo waxaa iga muuqatay ceebtii wejigayga waayo sababtu waxaa weeye codka kanicaayaa oo i afxumeeya iyo cadowga iyo kan iga aarguta daraaddood waxyaalahaas oo dhammu way nagu dhaceen laakiinse weli kuma aannu iloobin axdigaagana khiyaano kuma aannu samayn qalbigaygu dib uma noqon oo tallaabooyinkaiyaguna jidkaaga kama baydhin adiguse waxaad si xun noogu jebisay meeshii dawacooyinka oo waxaad nagu qarisay hooskii dhimashada haddii aannu ilowna magacii ilaahayaga ama aannu gacmahayaga u kala bixinnay ilaah qalaad ilaah miyaannu waxaas baarayn waayo isagu waa wada og yahay qalbiga waxyaalihiisa qarsoon haa oo adiga daraadda ayaa naloo laayaa maalinta oo dhan oo waxaannu noqonnaa sida ido la qalayo toos maxaad u hurudaa sayidow sara joogso oo hanna xoorin weligaa bal maxaad wejiga nooga qarsanaysaa oo aad u iloobaysaa dhibaatada iyo dulmiga aan ku dhex jirno waayo naftaydu ciidday ku foorarsatay oo calooshayaduna dhulkay ku dhegtaa caawimaadayada daraaddeed u sara joogso oo raxmaddaada daraaddeed noo furo